faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee raadiyow cadaado qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon wafdi ka socda beesha caalamka uu horkacayo ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb kulamana la qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo kulan xasaasi a la qaatay madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika kalana hadlay xoojinta xiriirka gobolka iyo iskaashi dhexmara dalalka geeska afrika golaha midnimada iyo badbaadada galmudug ee fadhigoodu yahay cadaado oo war ka soo saaray xaaladda galmudug baaqna u diray dowladda federaalk soomaaliya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo gaashaanka u daruuray eedeymo kaga yimid siyaasiyiinta mucaaradka iyo in doorashada xilligeeda lagu qaban waayo qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka taliska ciidamada xoogga dalka oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan al-shabaab iyo qaraxyo ay wateen qodobadaas iyo kuwo kale ayaad warka duur ku dhegaysan doontaan haddii allah awooddala laga helo balse iminka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo isniina taariikhdu waxay ku astaysan tahay labayo labaatanka bisha toddobaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheenna waxay ahaayeen waarkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan wafdi ka socda beesha caalamka uuna horkacayo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswan ayaa maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kulamo ayayna kula qaateen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre wafdigan maanta la qaatay kulanka ra-iisul wasaare kheyre kulana kulmay magaalada dhuusamareeb ayaa waxay kala ahaayeen wakiilada qaramada midoobay midowda yurub afrika iyo igaad safiirada midowda yurub qatar turkiga etoobiya talyaaniga norway iyo kenya arrimo badan ayayna ka wada hadleen haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa isha ku hayay kulamadaasi uu la qaatay wafdigan ra-isul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya iyo soo gaaritaankooda magaalada dhuusamareeb cabdulaahi wadani oo ka mid a wariyaasha raadhiyo cadaado ee ku sugan magaalada dhuusamareeb arrintan ayuuna iga warbixiyey waa mahadsan tahay shaaficiyo maanta dhuusamareeb waxaa soo gaaray wafuur heer caalamiya oo kamid ah wakiilka qaramada midoobe ku jooga soomaaliya james swen iyo weliba safiiro ka kala socday dalalka caalamka sida urur goboleedka igad iyo weliba dalalka ingiriiska yub mareykanka faransiiska etoobiya jabuuti iyo qatar iyo dawlado kale wafdiga waxaa dhusmare kusoo dhaweeyey madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug iyo weliba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshooyinka xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinka kale sarweyn kadib wafdigu waxay hore ugu gudagaleen kulan ay la qaadanayeen wasaareha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre ka koobaad muujiga koobaad kulanka waxa uu soo gabagabobay daqiiqado ee ka hor saxaafadda ma jirin wax la hadlay marka warbaahinta qaranka oo ay wafdigu la hadleen cabdirashiid shaafici marka ujeedka safarkan ay u yimaadeen wufuudan ayaa ah arrimaha maamulka galmudug sidii loo dhisi lahaa galmudug loo dhiga
waan gartay een waxaa sheegtay madax xukuumadda galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha inay garoonka diyaaradaha kusoo dhoweeyeen kulan ma la qaateen madaxa xukuumadda mise toos bay ugu gudbeen kulanka ay la yeesheen een, eh, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya kulanka koobaad waxa uu la yeesheen wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre inkastoo aysan kulanka eh, la filayo inay la qaataan madaxa xukuumadda balse waxaa iminka farsoomay waa kulanka koowaad ay la yeesheen wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre welina wufuudu ay ku sukeen dulsamareed shaaficiyow waa xilli hore wufuuduna faahfaahin kama bixin ujeedkooda iyo weliba qorshahooda lama ogaa karo balse wararka helin waxay sheegayaan in kulamadooda ay noqon doonaan kuwo hanaanka maamulka galmudug iyo weliba dowladda soomaaliya ku eeg mahadsanid wadani madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan xasaasi ah la qaatay madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika thabo imbeke waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka gobolka iyo iskaashi dhexmara dalalka geeska afrika madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa casho sharaf u sameeyey wafdi uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee dalka sowd afrika thabo imbeke waxayna ka wada hadleen arrimo badan intii uu socday casha sharafka ayaa halkaasi waxaa khudbado ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo thabo imbeki madaxweynihii hore ee sowd afrika madaxweyne farmaajo ayaa ugu horreyntii qodobada soo jeediyey waxaana hadaladiisii ka mid ahaa former president of uh, South Africa, Tambo Mbeki, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm honored to extend a warm welcome to distinguished panel for being here this evening in this beautiful waxaan si diiran u soo dhoweynaynaa guddiga iyo madaxda sharafta leh ee booqashada noogu yimid caasimadda muqdisho sidoo kale waxaan guddiga uga mahad celinaynaa shaqada muhiimka ah ee ay ka hayaan xal u helidda caqabadaha dhanka ammaanka ee ka jira gobolka xubnaha guddiga waxaana la wadaagnay in ay muhiim tahay si loo fahmo soomaaliya horumarka iyo halka ay higsanayso marka hore in si buuxda loo fahmo caqabadaha amni ee ka jira gobolka iyo hanaankii wax looga qaban lahaa soomaaliya waxay leedahay door u gaar ah waxa uu dhulkeenna ku yaalaa meel istaraatiiji ah oo isku xirta afrika iyo bariga dhexe iyadoo mustaqbalkana ay suurtagal tahay in xarun aan u noqonno diblomaasiyadda iyo ganacsiga gobolka and the Middle East. We are at the strategic vantage point between the two regions within the potential to become a major diplomatic and commercial hub soomaaliya waxa ay ganacsi xiriir dhaqan iyo mid diimeed oo soo jiray qarniyo la leedahay dalalka islaamka waxaa xilliyadani dambe kordhay maalgashiga ganacsiga iyo iskaashiga dhanka amniga ah ee u dhexeeya dalalka aannu deriska nahay kuwa gacanka cadmeed iyo soomaaliya areas. Our proximity to Gulf neighbors also brings shared security challenges.
kadib marka khudbadan uu soo jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhankiisa waxaa madasha ka hadlay madaxweynihii hore ee dalka sowd africa thabo imbeki waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Your Excellency, my brother President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, and Deputy Prime Minister, Chief Justice, uh, distinguished guests, ladies and gentlemen. Uh, President, let me first of all say thank you very much indeed for receiving us in uh, Somalia, this delegation.
walaalkay mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo marti sharafta kale mudan ayaa liya marwooyin sharaf bay ii tahay inaan muqdisho imaado afartan iyo shan sano kadib waxaan halkan joogay kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii xilligaasi soomaalida waa ay midaysnaayeen waxayna ahaayeen dal xoog badan sababtoo ah midnimadii soomaaliya awgeed waxay ahayd mid aad loogu ixtiraamo oo lagu tixgeliyo dhammaan dalalka gobolka xilligaas soomaaliya waxa ay lahayd ciidan cirka ah oo aad u awood badan ciidan badda iyo ciidanka dhulka ciidankii soomaaliya ee xilligaasi waxa ay qayb ka ahaayeen ciidankii ammaan sugidda ee afrika soomaaliya waxay safka hore kaga jiratay dadaaladii dhaqdhaqaaqyadii xornimo doonka ahaa ee ka socday afrika soomaaliya waxay ahayd dal ay majeertaan dalalka afrika magaalada aynu hadda joogna ee muqdisho waxay ahayd meel nadiif ah oo aad u qurux badan markii dagaaladii sokeeya ka qarxeen soomaaliya kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waan ooyey waayo waxaan garan karin natiijada ka dhalan karta ilaa iyo haddana qalbiga ayaan ka baroortaa sababtoo ah waan jeclahay soomaaliya waxaad tihiin dad wanaagsan oo waad nacaawiseen markii aan idiin baahnayn waxaan idinka codsanayaa inaad midowdaan waa in aad midowdaan that we really are very much with you as you strive to overcome the problems that Somalia, Somalia has been suffering from. And we're quite convinced that you are going to succeed. That Somalia will unite again around this great vision of a Somalia, that Somalia, of which the whole continent was very proud.
khudbadan uu soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka south africa thabo imbeka ayaa ahayd mid taabatay dhammaan quluubta shacbigii kasoo qayb galay casho sharaftan iyo mas-uuliyiinta ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya iyo ku goobta joogay waxaana durbe ay bilaabeen in ay iska waraysanayaan sida ugu wanaagsan ee loo midoobi karo iyo isku xirka oo ay sheegtay dowladda federaalk soomaaliya inay aad u xoojinayso sidii shacbiga soomaaliyeed ay gacmaha isku qabsan lahaayeen golaha midnimada iyo badbaadada galmudugka ee fadhigoodu yahay magaalada cadaado ayaa war ka soo saaray xaalada galmudug ee xilligan sidoo kale baaq ayay u direen dowladda federaalk soomaaliya iyagoona soo dhoweeyey cashir n qaar ka mida beelaha galmudug ku midaysan uga socda magaalada hobyo ee gobolka mudug kadib kulamo ay gudaha magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug ku yeesheen golaha midnimada iyo badbaadada galmudug ayaa ugu dambeyntii waxaay war-saxaafadeed ka soo saareen kulamadooda qodobada ay soo saareen ayaa waxaa qeyba ka ahaa in dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay inay tixgeliso shacbiga reer galmudug islamarkaasina ayahooda ay ka tashtaan aana laga garab furin shir ay sheegeen inuu ka socdo magaalada hobyo mid kale oo lagu jaangooynayo waxaa sidoo kale ka mid ah in dowladda federaalk soomaaliya ay kala tashato ayaha galmudug shacbiga waxgaradka iyo madaxda galmudug war-saxaafadeedkan ay soo saareen golaha midnimada iyo badbaadada galmudug ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey diiwaan macalin oo ah afayeenka golaha midnimada iyo badbaadada galmudug
ujeedda war-saxaafadeed kulan ay isugu yimaadeen guddiga fulinta golaha midnimada iyo badbaadinta galmudug oo xaruntiisu tahay magaalada cadaado kow iyo labaatankii iyo labaiyo labaatankii bisha toddobaad ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka ayaa waxaa lagu looga hadlay isbeddelka siyaasadeed oo ku soo kordhay arrimaha dowlad goboleedka galmudug iyo sida xal loogu heli karo khilaafaadka ka dhex jira bulshada reer galmudug waxaana lagu soo saaray qodobada aan halkan ka akhri doonno kow qodobka ugu horeeya waxaan soo dhowaynaynaa shirka dib u heshiisiinta iyo wadatashiga ee ka furmay magaalo xeebeedka hobyo shirkaasoo laga filaayo inuu ku soo dhammaado ama uu ay ka soo baxaan qodobo muhiim u ah dadka reer galmudug labo waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda federaalk soomaaliya inaysan shirka hobyo shir kale oo dib u heshiineed ka garab furin inta asaga natiijo ka soo baxayso saddex waxaan bulshada galmudug ku baraarujinaynaa inay mas-uuliyiinta ay u xulanayaan xilalka dowlad goboleedka galmudug inay masiirkooda ummadda ku matalaan inay noqdaan kuwo mas-uuliyaddaas qaadi kara afar xukuumadda federaalk soomaaliya waxaan u soo jeedinaynaa inay arrimaha doorashooyinka galmudug kala tashadaan mas-uuliyiinta reer galmudug ee ku sugan galmudug shan waxaan ugu baaqaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada galmudug inay u midoobaan sidii loo heli lahaa maamul ay ku midaysan yihiin oo gaarsiin kara horumar midnimo iyo cadaalad guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa gaashaanka u daruuray eedeymo kaga yimid siyaasiyiinta mucaaradka oo sheegay in doorashada xilligeeda aysan ku dhici doonin islamarkaasina madaxda hadda talada haysa ay u ordayaan sidii ay wakhti kororsi u samayn lahaayeen xilli dhowaanahan warar ka soo baxaya qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ay sheegayeen in madaxda hadda talada hayse ay doonayaan inay wakhti kororsi samaystaan islamarkaasina aysan suurtagal ahayn in doorashada qaranka ay xilligeeda ku dhacdo ayaa arrintaasi waxaa ka jawaabay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil ibraahim xaliime yarey xalimayare waxa ay sheegtay inaysan jirin cid u dadaalaysa muddo kororsi islamarkaasina aysan jiri doonin wax muddo kororsi ayna ku shaqayn doonaan sida uu dhigayo dastuurka doorashadana wakhtigeeda lagu qaban doono waxay soo dhoweysay guddi uu shalay soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo ka kooban shan iyo toban xubnood oo kuwaasi oo dejin doona sharciga doorashooyinka qaranka ayna kasoo horjeesteen qaar ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada
aniga waxbaa la kororsanaa ama waxbaa la kordhinayaa oo soo baxday ma maqal cid ku shaqaynayna ma aan arkin sharcigan wuxuu la mid yahay shuruucda adduunka jirta uuna waafaqsanaan doonaa ma noqon doono sharci keligiis iska socdo inkastoo aan leenahay duruufo gaara iyo xaalado gaara oo ay qasab tahay in oo muxuu ahaa la waafajiyo duru wax kastoo sharuuca oo soo baxaysa in la waafajiyo duruufaheena in ay qasab tahay haddana waxaa waaye sharci doorasho wax cusub ma aha hadday doorasho dhacayso waxaa loo baahan yahay sharcigii la raaci lahaa marka in hadda sharcigi lagu qoro dowladaa kororsanaya ama dowladaa waxeeneen wax suuragal a ma aha sharcigiina hadda wuxuu gacanta ugu jiraa golaha shacbiga sida uu yahay iyo habka uu noqonayo iyo sidaan u raad raacayna iyo kulli waxaa waaye sharcigaas waxaan ka sugaynaa gola baarlamaankeena federaalka soomaaliyeed hor doorasho in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay marka ugu horeyso inay shuruucdi jirto marka labaadna inuu jiro guddigii doorashadaas suuragelin lahaa oo ka shaqeyn lahaa guddigan sidaa la socotid waxaa la aasaasay laba kun iyo lix iyo tobankii julaay dowladdii dowladdan ka horeysay muxuu ahay lahayd soo bandhigidiisa golaha shacbiguna uu ansixiyey waxaan nahay waxaan ku bilaawnay maalintaas julaay sagaal qof hadda wuxuu kusii dhadhow yahay shaqaale gaaraya iyo la taliyayaashooda iyo kulli ilaa boqol iyo konton qof kusii socda wuxuu dhisan yahay muddo saddex sano iyo bar ah oo afartii sanaaba usoo dhow afartaas sanana waxaa laga shaqeynaya oo la dhisaayay hababkii kala duwnaa oo doorasho lagu qaban lahaa iyo dariiqii doorasho loo mari lahaa iyo habkii loo raaci lahaa meel la iskama fadhinin muqdisho markaan haddaynu egnana qarax khasaare geysta ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka warar kala duwan ayaana ka soo baxaya khasaaraha uu geystay qaraxaasi faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax gaari oo maanta ka dhacay wadada garoonka diyaaradaha adancadda ee magaalada muqdisho ee ka leexata kilomitir for gaar ahaan afaafka hore ee hotel africa xilliga uu qaraxa dhacaya ayaa goobta waxaa la sheegay inay ahayd mid aad u mashquul badan waxaa sidoo kale la xusay in gaariga qarxay uu yaalay goob baakin ah oo ka mid ah baakinada hoteelka waxaana sidoo kale goobata ka ag dhowaa bar kontarool oo ciidamada dowladda ay ku baaraan gaadiidka aada dhinaca garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde magaalada muqdisho waxaa sidoo kale halka uu qarax uu ka dhacay ku yaalay kaalin shidaal oo la sheegay in burbur aad u xoogan uu soo gaaray waxaana dadka ku dhaawacmay qaraxaasi goobta ka qaaday gaadiidka gurmadka degdega ah iyadoona la geeyey qaar ka mid a isbitaalada ku yaala muqdisho hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya weli si faahfaahsan kagama aysan hadleen qaraxaani waxaase xusid mudan in qaraxi labaad uu yahay qaraxan ee bil gudahooda ka dhaca agagaarka kontaroolka laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho aadan cabdulle cismaan aadan cadde taliska ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan al-shabaab iyo qaraxyo ay wateen kadib howlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa shaaciyey inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan al-shabaab oo waday qaraxyo iyo miirooyin kadib howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose taliska qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in saddex ka tirsan al-shabaab ay ku soo qabteen howlgalkaasi oo laga fuliyey agagaarka degmada jamaame ee gobolkaasi war ka soo baxaya taliska ayaa lagu sheegay in raggaasi ay la socdeen gaari beel ah oo ay saarnaayeen dada shiciba taliska guutada koob iyo tobnaad ee qaybta afartan iyo saddexaad ayaa howlgal waxay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga jamaame waxayna ciidamada gacanta kusoo dhigeen saddex ka mid a al-shabaab oo gaadiidka shacab ka saarnaa qaraxyo iyo miinooyinna wateenna ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxaya taliska qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada xooga dalka ma shaacinin saraakiisha milatariga magacyada xubnaha balse waxa ay soo bandhigeen sawiradooda iyo qaraxyada lagu soo qabtay ee ay wateen howlgalka lagu soo qabtay raggaani ayaa qayb ka ahaa dhaqdhaqaaqyo ka dhana al-shabaab oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midowda afrika iyo amisom ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka ee maamulka jubbaland guud ahaan saaxiib iyaal waxaa intaasi ku dhan warkii duur aad kala socotaan raadiyo cadaado cid alle iyo cidduu sagay waxay ka daalacan karaan baraha internetka ku leenahay www radiocadaado com iyo barteenna facebooka oo ah raadiyo cadaado warkan warka xiga duhur wanaagsan